ma dhegaysataa barnaamijka taakulo dhegayso barnaamijka taakulo oo ah barnaamij ka hadlaya waxqabadka hay-adaha qaramada midoobey ee ka hawlgala soomaaliya si aad wax badan uga ogaato waxqabadka hay-adaha qaramada midoobey ee ka hawlgala soomaaliya dhegayso khamiis waliba oo saaro idaacadda aad ugu jeceshahay ma dhegaysataa barnaamijka taakulo dhegayso barnaamijka taakulo oo ah barnaamij ka hadlaya waxqabadka hay-adaha qaramada midoobey ee ka hawlgala soomaaliya si aad wax badan uga ogaato waxqabadka hay-adaha qaramada midoobey ee ka hawlgala soomaaliya dhegayso khamiis waliba oo saaro idaacadda aad ugu jeceshahay
raxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegaystayaal meel walba aad joogtaan iyo sida maqalka iyaga idaacadda isanaayo idiin soo gaarayba kusoo dhowaada barnaamijka taakulo oo khamiis dhaaf aad ka dhegaysataan idaacadda isnaay mawjadeeda f m-ka siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba magaartiisa mar kale subax wanaagsan ayaan hawadeeda ka leenahay waxaad kusoo dhawaataan qaybtii labiyo tobanaad ee barnaamijka taakulo
dhegaystayaasheenna qiimaha lahow kusoo dhowaada qaybtii labiyo tobnaad ee barnaamijka taakulo oo ah barnaamij aan uga hadalno taageerada iyo waxqabadka hay-adaha iyo sanduuqyada qaramada midoobay ee ka howlgala qeybaha kala duwan ee dalka soomaaliya barnaamijka taakulo waxaan idinkula wadaagnaa xoga iyo macluumaad muujinaya caawinaada iyo taakuleynta joogtada ah ee ay qaramada midoobay la garab taagan tahay dowladda iyo shacabka soomaaliyeed taakulo waa barnaamij khamiis dhaaf looga baahiyo idaacadan aan hadda idinkala hadlayno iyo kuwo kale oo badan toddobaadkan waxaan barnaamijka taakulo ku qaadaa dhigi doonaa
OCHA basically contributes to principal and effective humanitarian response in Somalia uh, mainly by coordinating dadku markii loo sameeyo qorsho iyo balaan culeys kasta oo imaanaya oo la ogyahay iyadaha ku shaqada leh markay ka taxdiraan inuusan culeyskaas imaanin waxaa imaanaysa dadku inay mar dambe aysan gargaar u baahan
codadkaasi aad maqasheenna dhegaystayaal waa horudhaca waraysi aan la yeelanay mas-uul ka tirsan xafiiska hay-adda qaramada midoobay ee iskuduwidda arrimaha gargaarka bani-aadanimo ee soomaaliya ee u n oja iyo fikradaha qaar ka mid ah dadweynaha soomaaliyeed oo ka hadlaya xaaladaha bani-aadanimo ee soomaaliya iyo wax ku-oolnimada howsha bani-aadanimo ee hay-adda u n oja ka wada soomaaliya si aad uga qayb gasho barnaamijkan fadlan soo wac idaacaddan aad barnaamijkan ka dhagaysanayso adigoo aqoon ku salaynayana ka jawaab su-aasha ah maxay tahay in la sameeyo si wax looga qabto xaaladaha bani-aadnimo ee ka dhashay abaaraha dullaanka ayaxa iyo fatahaadaha soo noqnoqda kuwaas oo saameeyey dad iyo dunyo intaba haddii aad barnaamijkan kala socoto baraha bulshada ee unsom fadlan noo reeb aragtidaada guutaalow ka hor intaynaan gudagelin waraysyada barnaamijka bal si kooban noogu dulmar muhiimadda iyo waxqabadka hay-adda u n oja ee soomaaliya hay-adda u n oja qeybteeda soomaaliya waxa ay ka howlgashaa dhammaanba qeybaha dalka oo dhan waxay gacan ka geysataa guud ahaanba arrimaha bani-aadnimada ee soomaaliya gaar ahaana xaaladaha ka dhasha colaadaha deganaansho la-aanta siyaasadeed hoos u dhaca dhaqaalaha sugnaan la-aanta cuntada duulaanka ayaxa iyo sidoo kale cudurada faafa oo uu ka midka yahay cudurka covid sagaaliyo toban kuwaas oo uga sii daray xaaladaha bani-aadnimo ee markii horeba ka jiray soomaaliya sanadkan hadda aan ku jirno ee labada kun iyo koob iyo labaatanka waxaa la qiyaasayaa in ku dhowaad lix milyan oo qof oo ku kala nool ilaa iyo toddobaatan iyo afar degmo oo ka mid ah soomaaliya ay u baahan yihiin gargaar bani-aadnimo xaaladda dhinaca cuntada ayaa iyadana waxaa sidoo kale sanadkan la saadaalinayaa inay kasii darto iyadoo ay dhici karto in dad lagu qiyaasay laba dhibic toddoba milyan oo qof ay wajihi doonaan xaalado cunto la-aaneed oo deg deg ah sidoo kale waxaa xaaladaha bani-aadnimo ee soomaaliya uga sii daraya saameynta isbeddelka cimilada taas oo sabab u ah fatahadaha iyo abaaraha soo noqnoqda qorshaha jawaab celinta arrimaha baniaadnimada ee sanadkan labada kun iyo koob iyo labaatanka ayaa dalbaday in ka badan hal bilyan oo dollar si loo caawiyo dadka ay saameeyeen xaaladaha bani'aadanimo ee hadda ka jira soomaaliya waad ku mahadsantahay guutaalow sida kooban ee aada noogu faahfaahisay howsha iyo waxqabadka hay-adda u n oja iyo weliba xaaladda bani-aadanimo ee ka jirta soomaaliya haddaba si aan xog dheeri ah uga helno xaaladda bani-aadanimo ee soomaaliya iyo waxa ay hay-adda u n oja ka qabanayso ayaan waxaan la xiriirnay eric obolot ogoso oo ah madaxa warbaahinta ee hay-adda u n oja soomaaliya waxaana uu ugu horeyn ka jawaabayaa su-aal ku saabsan howsha ay hay-adda u n oja ka wado soomaaliya Um, OCHA has is one of Somalia's strongest international partners. OCHA basically contributes oja to waa mid ka mid a principal bahwadaagta caalamiga ah humanitarian ee response in soomaaliya ee Somalia, muhiimka ah uh, mainly by oja waxay coordinating kaalin muuqata ka advocacy qaadataa ka and jawaabista policy arrimaha development bini'aadanimada ee humanitarian soomaaliya humanitarian gaar aid ahaan agencies.
dhinacyada isku duwidda So in a uqaraymidda sense, OCHA horumarinta supports, siyaasadaha uh, maareynta development macluumaadka systems, maalgelinta arrimaha bini'aadanimada uh, iyo adeegyo kale si kale haddii aan u dhigo oja waxay taageertaa nidaamka bini'aadanimada iyadoo u maraysa waajibaadkeeda isku duwidda marka waxa oja qabato waa isku duwidda si loo xaqiijiyo in dhinac kasta uu qabanayo shaqadii laga filayey si wax looga qabto mashaqada bini'aadanimo ee soomaaliya oja waxay soomaaliya ku leedahay siddeed xaafiis oo ku yaala dalka oo dhan iyadoo xaafiiska ugu muhiimsani ku yaala muqdisho waxaan sidoo kale xaafiis ku leenahay nairobi shaqadeennu waxaa weeye inaan xaqiijinno in soomaalida nugul lagu taageero kaalmada bini'aadanimo ee ay astaahilaan baahida bini'aadanimada ee dalka waa mid aada u sarreysa wakhtigan aan kula hadlayo laba dhibic sagaal milyan oo ruux ayaa barakac ahaan ugu nool soomaaliya qaar badan oo ka mid a dadkaasi xitaa ma qabaan rajo ay guryahooda ugu laaban karaan waxaa sidoo kale jira laba dhibic toddoba milyan oo ruux oo ay soo wajahayso cunto la'aan waxaa jira hal milyan oo carruur ah oo ay haysato nafaqadarro xooggan macluumaadku waxay tilmaamayaan in siddeeddii carruura ee soomaaliya ku nool mid ka mid ah uu geeriyoodo inta uusan shan sano gaarin mid ka mid a boqolkii ruux ee dumar ah ee gaara da'da dhalmada waxay u dhimataa dhibaato dhanka foosha la xiriirta marka xaaladdu waa mid aada u adag oja waxay ka shaqaysaa in dadka gargaarka u baahan ay helaan gargaarka ay u baahan yihiin of childbearing age dies due to pregnancy-related complications. So i- it is it is a dire humanitarian situation, and OCHA plays a critical role, a critical role in uh, in making sure that the people who need assistance receive the, this this assistance.
maxaad nooga sheegi kartaa mabaadi'da gundhiga u ah amahaga shaqada aad ka wadaan soomaaliya OCHA Global is guided by four humanitarian principles humanity, neutrality, impartiality, and independence. These are the principles that provide the caalamka oo dhan oja waxaa haga mabaadii ay ka mid yihiin bini'aadanimada dhexdhexaadnimada iyo madax bannaanida kuwani waa mabaadi'da gundhiga u ah islamarkaasina haga ficilada bini'aadanimada ee lagu gaarayo dadka u baahan gargaarka ha ahaato kuwa ay saameeyeen abaaraha iyo daadadka ama kuwa ay saameeyeen colaadaha muddada dheer jiitamayay ee soomaaliya mabaadi'dani waxay nagu caawinayaan in oja ay gacan ka geysato ka jawaabista arrimaha bini'aadanimada xaaladdu waa mid aada u liidata haddii aan ku guuldarraysanno inaan sii wadno taageerada aan hadda bixinno gaajada ka jirta soomaaliya way kasii dari doontaa taas oo keeni doonta in dad lagu qiyaasay hal milyan oo ruux ay seegaan caawimaadda billaha ah ee ay helaan waxaa jira in ka badan laba kun oo xarumood oo ay ku nool yihiin barakacayaal haddii aan ku guuldarraysanno isku duwidda gargaarka xarumahan ma gaari doonno waxayna arrintaasi saamayn doontaa laba dhibic sagaal milyan oo ruux ku dhowaad saddex milyan oo ruux oo soomaali ah oo waxaa jira aan heli karin daryeelka aasaasiga ah ee caafimaadka hal dhibic toddoba milyan oo ruux ma haystaan biyo nadiif ah mabaadi'dani waxay nagu caawinayaan inaan dadkan u gaarno si bini'aadanimo leh oo dhexdhexaad ah annagoo aan cid gaar ah u xaglin ama u janjeerin kana madax bannaan saamayn dhinac kasta oo kale impartial and totally independent of any on, of any influences by by anybody else.
marka maxay yihiin aagaga ama dhinacyada aad wax ka qabataan een sidaase u hirgelisaan waajibaadkiina
Uh, as, I, as I mentioned earlier, OCHA's role is to coordinate the humanitarian response, and we work with partners to to, to deliver this this response.
sida aan horay kuugu sheegay Um, shaqada oja The waa isku situation in duwidda Somalia is based jawaab on celinta the arrimaha influence based on bini'aadanimada across si aan the jawaabtaas country.
u bixinno waxaan la shaqaynaa bahwadaagta kala duwan haddii aan eegno guud ahaan dalka soomaaliya waxaad moodaa in dhammaan sababaha arrimaha bini'aadanimada ay yihiin kuwo isku mid ah waxaan ka hadlaynaa colaado muddo dheer socday waxaan ka hadlaynaa degenaansho la-aan siyaasadeed waxaan ka hadlaynaa dhaqaale xumo waxaan ka hadlaynaa cunto la-aan iyo dhibaatooyinka la xiriira isbeddelka cimilada cudurrada dilaaca sida covid toban iyo sagaal oo ah cudur cusub oo caqabado badan abuuray sanadkii hore waxaan sidoo kale aragnay duulaanka ayaxa haddaba waxaad moodaa in waxyaabaha udubdhexaadka u ah arrimaha bini'aadanimada inay yihiin isku mid shan dhibic sagaal milyan oo ruux ayaa sanadkan oo keliya u baahan gargaar bini'aadanimo dadkaasi waxay ku nool yihiin toddobaatan iyo afar degmo oo ku yaala soomaaliya tirada dadka u baahan gargaarka bini'aadanimada sanadkii lasoo dhaafay waxay ahayd shan dhibic laba milyan oo ruux marka waxaan arkaynaa koror gaaraya toddoba boqol oo kun oo ruux taasi waxay ku tusaysaa in xaaladda bini'aadanimada soomaaliya ay tahay mid sii adkaanaysa baahidii ayaa korortay taas oo kordhisay baahida loo qabo in laga jawaabo xaaladda bini'aadanimo So, and then it's been worsened by climate uh, related shocks, as I've mentioned. So, this year, OCHA's role is even going to be more critical than, than in previous years because needs have increased and therefore the demands on the humanitarian system have also increased.
aad buu u mahadsan yahay eric obolot ogoso dib ayaanan ugu soo noqon doonaa waraysigiisa hase yeeshee dhegeystayaal aan markan eegno qaar ka mid ah dadweynaha soomaaliyeed oo nala wadaagaya aragtidooda ku aadan sida ugu habboon ee wax looga qaban karo xaaladaha bani-aadanimo ee ka jira soomaaliya dadku markii loo sameeyo qorsho iyo balaam culeys kasta oo imaanaya oo la ogyahay iyadaha ku shaqada leh markay ka taxadaraan inuusan culeyskaas imaanin waxaa imaanaysa dadku inay mar dambe aysan gargaar u baahan dhib walboo ku imaan karana marka hore ay ka foojignaadaan
waxaa anigu magacayga la yidhaahdaa axmed xuseen yuusuf degan degmada waaberi arrimaha oo samafalka oo dadka yacnii masaakiinta ah la siinayo soomaaliyeed ama iska dhibaataysan waa arrimo muhiim ah aysan jirin laakiin loo baahan yahay hay-adahaas gargaarka inay dadka masaakiinta u gargaaraan arrin aad iyo aad u fiican waaye boqolkiiba boqol sababtoo ah waxaa annaga muddooyinkaa dambe soddonkan sanabo aan aad iyo aad mataqaanaa dadka u taageeraya waa hay-adaha qaramada midoobey hay-adaha soonfalka daqbixiyaasha ayaa kaalmaynayay aadayn u saacidayeen aad bay u mahadsan yihiin kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhegaystayaasheenna oo fikirkooda nala wadaagayey welina dhegaystayaal waxaad la socotaan barnaamijka taakulo hase yeeshee aan dib ugu laabanno waraysiga eric obolod ogoso oo ka tirsan xafiiska u n oja ee soomaaliya u n oja waxa ay caan ku tahay hirgelinta barnaamijyo dhammaystiran oo dhinacyo badan taabanaya haddaba waa kuwee bahwadaagta aad la shaqaysaan OCHA, OCHA works with uh, UN agencies, international NGOs, and national NGOs across Somalia. Um, we, we have various fora through.
ooja waxay la shaqaysaa hay-adaha qaramada midoobay hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah ee ku sugan guud ahaan soomaaliya waxaa jira madallo badan oo aan ku wada shaqayno sida kulamada bahwadaagta ee kalastarka loo yaqaan laakiin bahwadaagta ugu muhiimsan waa kuwa maxalliga ah waayo waa kuwa sida tooska u gaarsiiya gargaarka dadka u baahan gaar ahaanna goobaha aysan gaari karin bahwadaagta kale ee caalamiga ah dabcan waxaan aad u qiimeynaynaa wada shaqaynta aan la leenahay hay-adaha maxalliga ah ee soomaaliya dowladda soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah federaalka sababtoo ah iyaga la-aantood nooma suurageli lahayn inaan wax badan qabanno bilowgii sanadkan waxaan qiyaasnay inaan la shaqayn doono saddex boqol lixdan iyo saddex bahwadaagteenna ka mid ah ayna weheliso dowladda soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah federaalka ha yeeshee februari waxaa siddeed iyo tobanka gobol ee soomaaliya ka howlgelayay laba boqol siddeetan iyo laba ka mid a bahwadaagteenna oo ka shaqaynaya arrimaha bini'aadanimada kana howlgala toddobaatan iyo laba degmo oo ku yaala guud ahaan soomaaliya haddii aad eegto jawaab celinta arrimaha bini'aadanimada ee sanadkan ooja iyo bahwadaagta kale waxay doonayaan inay caawiyaan saddex dhibic hal milyan oo ruux oo kuwa ugu nugul ah oo ay ku jiraan hal milyan oo carruur ah oo da-doodu ka hoosayso shan sano waxaan doonaynaa inaan arrintan ku guulaysanno annagoo adeegsanayna yaraynta gaajada nafaqadarrada yaraynta halista caafimaadka guud iyo sidoo kale wax kaqabashada cudurrada dilaaca iyo sidoo kale wax kaqabashada tacadiyada iyo rabshadaha sanadkan sidoo kale nidaamka bini'aadanimadu wuxuu doonayaa inuu muhiimad gaara siiyo ilaalinta marka la bixinayo jawaabta bini'aadanimada ujeeddadu waxaa weeye in la xoojiyo ilaalinta muhiimad gaarana la siiyo lalana socdo bay-ada ilaalinta action across the response. And then the, the, the idea here is to mainstream protection, increase accountability to affected populations, and monitor their protection environment.
qorshaha jawaab celinta arrimaha bani-aadamnimada ee sanadkan labada kun iyo koob iyo labaatanku waxa uu codsaday in ka badan hal bilyan oo dollar si wax looga qabto mashaqada bani-aadamnimo haddaba waa sidee xaaladda bani-aadamnimo ee waqti xaadirkan ka jirta soomaaliya out of the money requested this year for, for the humanitarian 1.09 billion, we have only received 17% as of today.
ilaa maanta waxaana soo gaaray toddobiyo toban boqolkiiba lacagtii gaaraysay hal dhibic eber sagaal bilyan oo dollar ee aan codsannay qiyaastii waa lacag gaaraysa boqol siddeetan iyo saddex milyan oo dollar arrintani aad bay muhiim u tahay waayo haddii lacagtan aan la helin nidaamka bini'aadannimadu awood uma yeelan doono inuu bixiyo kaalmadan si wax looga qabto arrimaha bini'aadannimada ee foodda nagu soo haya looja waxay fasaxday lacag ku jirta sanduuqa dhexe ee arrimaha degdega ah ee bini'aadannimada iyo sanduuqa bini'aadannimada soomaaliya waxayna sii daysay lacag gaaraysa labaatan milyan oo dollar lacagtani kuma filla ka jawaabista baahida jirta waxaa loo baahan yahay in deeqbixiyaashu ay taageeraan bahwadaagta bini'aadannimada soomaaliya si loo caawiyo dadka u baahan gargaarka si loo bixiyo jawaabtan bahwadaagta arrimaha bini'aadannimada oo hormuud ka tahay ooja waxay u ololoynaysaa in arrimaha jawaab celinta bini'aadannimada ay noqdaan kuwa soomaalidu hogaamiso sanadkii lasoo dhaafay in ka badan kala bar lacagteenna waxaa loo qoondeeyey hay-adaha wadaniga ah ee safka hore ku jira sababtoo ah si wanaagsan ayay u gudbin karaan gargaarka bini'aadannimada laakiin waxay u baahan yihiin maalgelin si loo xoojiyo jawaabta championing bini'aadannimada this localization. The idea is that in delivering um, assistance, the national national partners take take the lead. So in 2020, for example, over half of all our funds were allocated to frontline national NGOs. So because they are the most effective, as I said earlier, but then they need funding to to
ugu dambeyn maxay tahay in la qabto si loo yareeyo nugeylka dadka soomaaliyeed ee wajahaya xaaladaha bani-aadnimo ee soo noqnoqda Somalia is on the front line of climate change, and the, you'll notice that the frequency of climate-related disasters has increased rapidly.
soomaaliya waxay safka hore kaga jirtaa dalalka uu saameeyey isbeddelka cimiladu waxaad dareemaysaa in dhicitaanka masiibooyinka isbeddelka cimiladu ay aad u kordheen markaad eegto halisaha ka dhashay dhanka cimilada ee soo maray soomaaliya intii u dhexaysay kun sagaal boqol iyo sagaashankii ilaa iyo imika waxay gaarayaan saddex laab intii soo martay soomaaliya intii u dhexaysay kun sagaal boqol iyo toddobaatankii ilaa kun sagaal boqol iyo sagaashankii hadda waxaa muhiima in xoogga la saaro xalinta arrimaha xudunta u ah dhibaatada iyo iyo horumarka muddada dheer xoogaa horumara ayaa la sameeyey xoojinta xiriirka horumarinta arrimaha bini'aadanimada waxaa hormuud u ah iskuduwaha arrimaha gargaarka fikraddu waxa weeye in bahwadaagta bini'aadanimada midda horumarinta iyo kuwa nabadda inay wada shaqeeyaan the si dhibaatada humanitarian- the loogu humanitarian xaliyo coordinator qaab has become agaasiman build- To build on these efforts uh, to ensure that the humanitarian development peace nexus is, uh, is consolidated.
weli waxaad la socotaan barnaamijka taakulo oo aan khamiis dhaaf idinkugu soo gudbinno
si aad uga qayb gasho barnaamijkan soo wac idaacaddan aad barnaamijkan hadda ka dhagaysanayso adigoo aqoon ku salaynayana ka jawaab su-aasha ah maxay tahay in la sameeyo si wax looga qabto xaaladaha bani-aadanimo ee hadda ka jira soomaaliya haddii aad barnaamijkan kala socoto baraha bulshada ee unsom fadlan noo reeb aragtidaada aad buu u mahadsan yahay kaasina dhagaystayaal waxa uu ahaa erig obolod ogoso oo ka tirsan xafiiska u n oja ee soomaaliya intaasna waxaan kusoo gabagabeyneynaa qaybtii labiyo tobnaad ee barnaamijka taakulo oo aan toddobaadkan uga hadalnay howlaha iyo waxqabadka hay-adda u n oja ee soomaaliya iyo xaaladda bani-aadanimo ee hadda ka jirta dalka soomaaliya tani intaan dib ugu kulmi doonno barnaamijkan mid la mid ah waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
waa hagaag aad ay u mahadsan yihiin cali maxamed guutaale iyo fatixiyo inoo soo jeedinayay qaybta hore ee barnaamijka markaana ah waxaan la soo gaarnay qaybihii qaadadka telefoonka dhegaystayaashiina oo aynu u furi lahayn si ay kaga qayb qaataan su-aasha barnaamijka taakulo haddaba su-aasha sidee wax looga qaban karaa xaaladaha bini'aadinimo ee liida islamarkaana ka jira qaybo badan oo dalka ka mid ah teleefano marka dhegaystayaashiinu barnaamijka ay kaga soo qayb qaadan karaan waa eber lix hal afar toddobaatan iyo sagaal siddeetan iyo sagaal sagaal sagaal su-aasha toddobaadka sidee wax looga qaban karaa xaaladaha bini'aadinimo ee liida islamarkaana ka jira qaybo badan oo dalka ka mid ah haddaba sidee wax looga qaban karaa xaaladaha bini'aadinimo ee liida islamarkaana ka jira qaybo badan oo dalka ka mid ah taleefano markaa dhegaystayaashiinu barnaamijka ee kaga soo qayb qaadan karaan waa eber lix hal afar toddobaatan iyo sagaal siddeetan iyo sagaal sagaal sagaal iyaga oo aragtidooda kasoo dhiiban doona qodobka sidee su-aasha toddobaadka ee ah sidee wax looga qaban karaa xaaladaha bini-aadanimo ee liida islamarkaana ka jiro qaybo badan oo dalka ka mid ah taleefano marka dhegaystayaashiina barnaamijka ay kaga soo qayb qaadan karaan waa eber lixal afar toddobaatan iyo sagaal siddeetan iyo sagaal sagaal sagaal iyadoo dhegaystayaashaynu su-aasha toddobaadka ay kaga soo qayb qaadan karaan taleefano marka eber lixal afar toddobaatan iyo sagaal siddeetan iyo sagaal sagaal sagaal haddaba su-aasha toddobaadka dhegayste sidee wax looga looga qaban karaa xaaladaha bini-aadinimo ee liida islamarkaana ka jira qaybo badan oo dalka ka mid ah taleefano marka dhegaystayaashaynu barnaamijka ay kaga soo qayb qaadan karaan waa eber lixal afar toddobaatan iyo sagaal siddeetan iyo sagaal sagaal sagaal si ay aragtidooda kaga dhiibtaan dhegeystaha waxaa ugu horeeya ee qadka ku jira halo u dhegeysta asalaamu calaykum durbaba qadka ayaa ka go-ay weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka taakulo oo khamiis dhaaf aad ka dhegeysataan idaacadda isnaay muujadid f m ka siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba megaartis taleefano marka dhegeystayaashaynu barnaamijka ay kaga soo qayb qaadan karaan waa eber lixal afar toddobaatan iyo sagaal siddeetan iyo sagaal sagaal sagaal su-aasha toddobaadkana waa sidee wax looga qaban karaa xaaladaha bini-aadinimo ee liida islamarkaana ka jira qaybo badan oo dalka ka mid ah taleefano marka dhegeystayaashaynu ay barnaamijka kaga soo qayb qaadan karaan waa eber lixal afar toddobaatan iyo sagaal siddeetan iyo sagaal sagaal sagaal su-aasha toddobaadka waa sidee wax looga qaban karaa xaaladaha bini-aadinimo ee liida islamarkaana ka jira qaybo badan oo dalka ka mid ah dhegeystaha xiga ee qadka ku jira halo u dhegeysta asalaamu calaykum
وعليه السلام صبح نفسه subax lamid ah soo dhawow magaca iyo halkaad nagala soo xiriirayso
إيه حاخذها بوضة
haye mala socotaa su-aasha ee barnaamijka taakulo أح شي دعاس أه شي دعاس haye horow gudagal
إيه إيه إيه إيه وح خاطر إيه إيه وح خاطر
waa hagaagsi cabdiyaadi wamaadsan tahay sida wanaagsan ay kaga qayb qaadatay barnaamijka taakulo su-aasha oo ahayd sidee wax looga qaban karaa xaaladaha bini-aadinimo ee liida islamarkaana ka jira qaybo badan oo dalka ka mid ah haddaba qaybii ugu dambeeyey ayaan isla soo gaarnay waa dhegeysti ugu dambeeyey oo ka qayb qaata su-aasha toddobaadka ee barnaamijka taakulo halo dhegeysta asalaamu calaykum halo dhegeysta asalaamu calaykum waxkaaga dhegeystahaasi waynu ismaqli weynay dhegeystayaal guud ahaan barnaamijka taakulo aad ka dhagaysanayseen idaacadda isnaa ee jooba shabeellaha dhexe ee soomaaliya waanageenta barnaamijka waxaad la socodsiinaya anigoo cabdiweli axmed hilowle timacade inta aan barnaamij ceynkan oo kale aan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo amana allah
ma dhegaysataa barnaamijka taakulo dhegayso barnaamijka taakulo oo ah barnaamij ka hadlaya waxqabadka hay-adaha qaramada midoobey ee ka howlgala soomaaliya si aad wax badan uga ogaato waxqabadka hay-adaha qaramada midoobey ee ka howlgala soomaaliya dhegayso khamiis waliba oo saaro idaacadda aad ugu jeceshahay ma dhegaysataa barnaamijka taakulo dhegayso barnaamijka taakulo oo ah barnaamij ka hadlaya waxqabadka hay-adaha qaramada midoobey ee ka howlgala soomaaliya si aad wax badan uga ogaato waxqabadka hay-adaha qaramada midoobey ee ka howlgala soomaaliya dhegayso khamiis waliba oo saaro idaacadda aad ugu jeceshahay